xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay ka doodista mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaano ka soo horjeeda in guud ahaan xubnihii ku jiray golihii wasiirada ee xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid lagu soo daro xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub cabdiweli sheekh maxamed mooshinka ayaa loo ballamay oo baarlamaanka xubnaha ah baarlamaanku ay u ballameen ka doodistiisa maalinta talaadada ah ee soo socota in laysugu soo noqdo waxaan qadka taleefanka kula xiriiray xildhibaan cusmaan aadan dhuubow oo ka mid ahaa xildhibaanadii mooshinka ku saxiixnaa iyo xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan sandheere oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda hindisahan waxaana ka horreeyey oon su-aasha ugu horreysa weydiiyey cusmaan aadan dhuubow oo aan weydiiyey dareenkiisa ku aadan mooshinka bismillahi raxmaan raxiim mooshinka saakay doodiisana ee furantay wuxuu ku saabsanaa in aan xukuumaddii saacid golihiisa wasiirada in aanan dib loogu soo celin xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono marka waana wax sharciyan xaggeeda ah maadaama xukuumaddii la ogaa in kalsoonidii lagala noqday guud ahaanteeda ma ahayn in ra-isul wasaare keliya lagu maqnaa ama mataqaana xilka laga qaaday laakiin waa xilka iyada wax ku waayay ama kalsoonida ku waayay waxay ahayd xukuumad wadara sida qodobka sagaashan todoba todobaad saqadiisa labaad ay mataqaana tilmaamayso mooshinka laga lagu mataqana xilka looga qaaday maalintii kulleyda waktigeeda ahaa ayaa tilmaan baaxad le ka bixinayay wax ay kalsoonida ku weyday dhinac kasta ammaan hadday noqon lahayd iyo adeega bulshada hadday noqon lahayd iyo xagga dhaqaalaha hadday noqon lahayd intaba inay ku fashileen taa iyada oo dareenkeedina la wada ogaa in ay qeyb badan ay ka qaateen wasiiradii xildhibaanadana ahaa ee mooshinkaasna dhinac ka siixay ee ayaga laftigooda u ololeynaya in ay xukuumaddaas fashilantay haddana inay noqoto inay haddana ayaga dib ay usoo noqdaan waa wax kulleyba ku noqonaya shacabweynaha iyo mas-uuliyadda baarlamaanka ee shacabka kalsoonidiisa kulley ay ku wada fadhiyaan in arrintaas laga digtoonaado si aysan u noqonin janisna uu helo wasiir ra-isul wasaaraha cusub si waafi ah oo dad taya leh oo banaanka ka yimaada ama wada mataqaanaa de kulleyba dhiig cusub ah inay yimaadaan oo dadkii hadda wax fashilaya aysan dib ugu soo noqon si haddana ay ugu noqonin mid cagsi mataqaana istaakol dambe ku noqon inta badan doodiisana ay furantay lana doonaya haddii alle maalinta talaadada looga ballamay ugu dambeynta in go-aan uu ka soo baxo baarlamaanka haddii alle waa gartay marka tirada xildhibaanada mooshinkan wadda ee aad ku jirto waa imisa tirada mooshinka keentay sideedaba mooshinka daadigiisa sharci ahaan ama labaatan ama in ka badana keenta hadda tirada xildhibaanada hadda mooshinka degdega gudbiyey doodusana ay maanta furantay waxay ahayd sodomeeyo xildhibaan ahayd laakiin majoritiga baarlamaanka dhan baa sayiga iyaga qaba waa gartay marka waxaad diidantihiin wasiiro xil xilal hore usoo qabtay inay soo galaan mise waxaad diidantihiin wasiiradii qaaska ahaa ee dowladdii saacid ku jiray oo keliya waxaa hadda taagan waxa waaye waa xukuumaddii ugu dambeysay ee hadda saacid golihiisa wasiirada ee la wada ogyahay in ayaga kalsoonidii lagala noqday xukuumaddaas iyada ah laga hadlaya waxa aan dib hadda usoo noqonaynin golaha wasiirada cusub inaan lagu soo dirin go-aanka isaga ama mooshinka la dhigay ee doodiisa taagan ka uu yahay a iyo taas ayada istaagal badan aan dareemi karayn in meelo badan oo culeys kaga jiro oo u badan in ay dadka iyaga ay mataqaana mashquulinayaan ama dhinacyo badan ay kaga soo marka si uu asaga laftigiisa jaaniskiisana uu helo ayay noqonaysaa in dadkaas fashilmay ee tilmaamay inay ku fashilmeen hawshii loo idmaday kalsoonidina lagala noqday in sida sharciyada ay tahay ay maraan oo aanan dib kulleyba aanan hadda muddada soo socota aysan ka mid noqonin xukuumadda cusub dhinaca kale waxaa la hadlay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo iyagu fikir ahaan ka soo horjeeda mooshinka baarlamaanka la geeyey ee doodiisu ay bilaabatay xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan oo loo yaqaano xildhibaan sandheere ayaan la xiriiray xildhibaane bal waxaad iga warantaa aragtidiina ku aadan mooshinka la keenay baarlamaanka soomaaliya assalaamu calaykum adeer salaamaya adiga iyo inta soomaalida oo dhegaysanaysa barnaamijkan adeer waxa weeye aniga sidaan u arkaa waa si sahlan waaye marmarsiyo waa loo heli karaa wasaaradihii hore iyo wasiirada qaarkood laakiin anigu waxaan diidanaha adeer in la yidhaahdo wasiiradii hore ma soo noqon karaan sidii ay wasiiradaasi ay dambi galeen dad dambi galaa hadduu jira waxaan leenahay ha la sheego ha la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel wuu dambilayaal dembigaasay galaane yyyay soo noqoni waxaan kaloo aaminsanaha adeer waxaan ka arkay barnaamijkan waxaan ka arkay inay dadka wadaa barnaamijkan ay yihiin dad soo waayay wasiirnimo oo markii hore xukuumaddii hore loo rirahayey si ay wasiirada u noqdaan markii prime ministerkan cusub laga waayey magacyadooda ay ka waayeen bay waxay bilaabeen oroorahan waxaan marka leeyahay baarlamaanku koox dhantooda kaliya fiirsanaysa oo markii horena xukuumaddii hore oo dhan ku riday say wasiiro u noqdaan tanna hadda u dhiganaysa isbaaro hor istaagaysa xukuumaddan cusub iyo prime ministerkan cusub oo intaas soomaalidu sugaysay u hor istaagaysa markay dantooda ka waayeen baan waxaan leeyahay baarlamaanku ka yeeli maayo gurubyada anu wasiiradaana kuma jiro kuwii horena kuma jirin saaxiib kuwaan hadda qaylinahayaa la-a wasiiradii hore iyagaa awalba wax isku shuban jiray waalidii hore oo xukuumaddaas lagu baaba'shayna raggaasi waxay waxay ka ahayd kaliya inay wasiirada ka noqdaan hadda markay waayeenna waxay rabaan inay tanna hor istaagaan waxaan leeyahay taas ka yeeli mayno xildhibaanadan kale marka aad fiiriso marka tirada xildhibaanada mooshinka geeyey iyo aragtida aad qabta ee ah in mooshinka uu yahay mooshin aan sharci ahayn oo dana gaara laga wato markaad fikradaha oo dhan fiiriso mayse leedahay tiro ku filan wuu heli karaa mooshinkan oo baarlamaanka doodiisu way sii ballaaran kartaa ha waa aaminsanahay soomaalidu dad iska emotional ah markii la yidhaahdo hebeleyo hebeleyo hebeleyo soo noqon oo waa sax laakiin waxaan ogahay waxaa ka dambeeya inay yihiin rag raadinahaya hebelada ay sheegayaan kuraastooda inu ku fadhiistaan danta soomaaliduna taas waa ka weynta waxay kaloo noqonaysaa adeer si xun bay falaysaa oo ah haddaba dowlad xukuumaddii lix bilood markay joogtaba in la yidhaahdo aan ridna saan wasiira u noqono masalan falaysaa jid qalda jeexa oo jid mugdi ah bay u falaysaa baarlamaanka waxaan ogahay xukuumaddii faaajo in la yiri yay soo noqon ma ahayn taasi motion iyo baarlamaan waxay ahayd taasi waxba kama qabeen waana ku yidhi nimanka hadday samayn lahaayeen petition ay prime ministerka uga codsanayaan hadday rabaan madaxweynaha ay leeyihiin maadaama xukuumaddii hore ay dhacday yaan wasiirada lagu soo noqon ha yeela prime ministerka cusub ama waxay ahaan lahayd petition ma ahaan laakiin khas iyo motion iyo in laga fiiriyo meelo kale oo baasha la qaldajecsiiyo intaasaan diidanahay waxaan diidanahay khasabka la khasbaayo ninkaan cusub oo prime ministerka anigu waxaan ku jiraa xildhibaanada farakutiliska oo aan weli arag prime ministerka weli ma hor fadhiisan laakiin waxaan rabnaa inaan baranno aan baranee noo daayo walaalayaalow prime ministerka aan aragna dadka uu keeno qualitiga ay leeyihiin markaasaan diidi karaa ama yeeli karaa laakiin in la xojeeyo waa kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan oo sandheere loo yaqaano waxaana ka horreeyey xildhibaan cusmaan aadan dhuubow labaduba waxay ugu warramayeen qadka telefoonka ee magaalada muqdisho